saacadihii aynu soo dhaafnay diyaarado dagaal ayaa duqeymo culus oo dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad shacab ah waxay ka fuliyeen deegaanka jambaluule ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose duqeynta ayaa beegsatay caruur yaryar oo ku sugnaa beer ku taalla deegaanka jambaluul kuwaasoo xilligii la beegsan ay ku guda jiray shaqo maalmeedkooda waxayna daabulayeen cambe u soo go'ay wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya in duqeynta uu ku dhintay wiil yar halka ay ku dhaawacmeen laba kale sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid a dadkii joogay goobta duqeynta ayaa waxaa ku basbeelay qaar ka mid a khudaartii ka bixaysa beerta haddaba waa kan mid ka mid ah ehelada carruurta duqeynta khasaaraha kasoo gaaray oo la hadlay saxaafadda maxamuud cali yuusuf mid saaki waxay aadeen ciyaalka camba aruuris beerta oo xaafadda u dhow camba aruuris u aadeen marka diyaarada duqeymay kusoo ridimaan duqeymadii aasisoos u qabata ha marka hal waa shahiidiba allah iraxmo ada laban dhaawac waayo halna xoogaa shoog shoog camal u qaadi laakiin wax ma gaarin kaan shoog shoog camal qaadi oo hadda shahiidi waaba eysankeyga walaashaydaa dhashay mid kalena walaalkeygaa dhali oo dhaawac ahoo lugta ka jabay kan kalena abtida abtidan oo aadanaadi isne kharaabada leebahay managa dheeraas toban iyo laba saac iyo shan daqiiqa yahay wallaahi anaka niman oo hadda maanta oo beeraley ahoo meesha kusugan nahay shalay hadda laba cali kabtar ah hoostoo mareysaa noo soo martay waa ka argagaxni saakina waa waabasan hadda aynu rideen khudaartii waa naga laayeen geedihii liinta wax bay nagu soo ridayn oo hula hula camal oo geed haddan dilaayo ay si soolxinay nala dhaqmooyin gaalada ilaahay nala labada qof oo dhaawacantii waa mid ilma cad midna waa cabtiyaa dhalay wiilka oo horta dhaabac xun gaari wiilka dhalay wiilka kaleentoo dhaabac xoo khafiifsan ah cabtigiisii dhaliyasin
ilaa iyo haatanse rasmi ah looma shaacin diyaaradaha duqeymaha ka geystay deegaanka jambaluul ay carruurta yaryar khasaaraha kasoo gaareen laakiin waxaa la tuhunsan yahay inay ka dambeeyaan dowladaha turkiga iyo maraykanka kuwaasoo dad badan oo birmageeda ah ku xasuuqay wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ee dhacda koonfurta soomaaliya markay laayaan dadka shacabka dowladahana kor kusoo sheegnay waa turkiga iyo maraykanka iyagoona ku tilmaamay inay ka tirsan yihiin mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xarakada al-shabaab